galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaadaya idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya washington dhegeystayaal waa maalin jimcaha bisha disembar ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa afar iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatanna mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey idaacadda waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan sida lagu sixi karo habsocodka doorashada waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idin haynaa warbixin ku saabsan mid ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee sida weyn loogu murasan yahay waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya marka hores kusoo dhowaada warkii dunida waan idin akhriyo ugu yaraan soddon iyo laba qof ayaa dhintay maanta oo jimcaha kadib markii markab aad u rarnaa uu dab ku qabsaday koonfurta dalkaasi bangaladesh sida ay ku warramayaan booliiska taliyaha booliiska ee deegaanka munul islaam ayaa u sheegay a f b in laga yaabo in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badato waxa uu sheegay ninkaasi in dadkaasi badankood ay gubteen halka qaarna ay badda ku hafteen kadib markii ay ku boodeen webiga markabkaasi uu ku sugnaa oo saddex dabaq ah shilkaasi ayaa ka dhacay aroortii hore agaarka magaalo laba boqol iyo konton kilomitar koonfur kaga beegan caasimadda dalka bangaladesh ee dhaka khubaro ku sugan dalka ayaa waxa ay sheegeen soona jeediyeen eedeymo ah dayactir xumo heerarka badbaadada ee maraakiibta oo liidata iyo ciriiri isbaahisiga sacuudiga uu hogaaminayo ee dagaalka ka wada dalkaasi yemen ayaa sheegay in ay duqeyno cirka ah ay ku qaadeen xero militari oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee sanca isbaahisiga sacuudigu wuxuu sheegay in weeraradaasi ay la beegsadeen xuutiyiinta xulufada la'ah iiraan waxaana ay sheegeen in ay duqeeyeen dhismaha xabsi iyo cusbitaal isbahaysiga ayaa sheegay in ay burburiyeen toddoba baqaar oo ay yileen dawlado aan kuwa ciddo wadin ah iyo weliba baqaar hub ah oo halkaasi yiilay tv-ga dowladda sacuudiga ayaa sheegay in taasi ay jawaab u tahay diyaarad nuuca daroonka ah oo ka soo duushay waqooyiga yemen kuna sii jeeda gobolka jisan ee badda cas ee sacuudiga xuutiyiinta ayaa bayaan waxa ay ku sheegeen in la garaacay xabsi ay ku jireen in ka badan saddex kun oo dagaalyaneynta isbahaysiga kuwaasi oo lagu qabtay dagaalka ugu yaraan afar muhaajiriin ah ayaa dhintay kadib markii khamiistii dooni ay ku safrayeen ay ku qallibantay waqooyiga jasiiradda la yidhaahdo antket sidaasina waxaa sheegay ilaalada xeebaha gariiga ilaalada xeebaha griiga ayaa waxay sheegeen in kooxaha gurmadka ay sameeyeen howlgal ay ku soo badbaadinayeen ilaa iyo sagaashan qof griiga ayaa ka mid a marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan midooda yurub qaxootiga iyo muhaajiriin iyagu ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga ka jira bariga dhexe iyo afrika iyo eshiya galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay xaaladda magaalada boosaaso ee puntland ayaa maanta degan kadib maalmo dagaal qaraari uu ka socday dadka qaar ayaa ku soo laabanaya guryahooda hase yeeshee waxaa dhinaca kaleeto soo baxaysa dhibaatada shacabka soo gaartay iyo inta ay laag tahay warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay waryaheena v o a faadumo yaasiin jaamac
magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa deganaan iyo nabadgelyo gaar ahaan xaafadaha suweyto ridwaan biyo kulule iyo kaamamka barakacayaasha oo ahaa meelihii uu sida gaarka ah u saameeyey dagaalku dhibaataduna ay ka soo gaartay rasaastii ay isku ridayeen dhinacyadii dagaalamay waxaana jira qoysas badan oo maantay oo jimco ah dib ugu soo laabtay guryahooda kuwaas oo isugu jira dadka deegaanka barakacayaal iyo qaxooti qoysaska qaarkood waxa ay la daalaadhacayaan murugo maxamed siciid siidow afar ka mida qoyskiisa waa ay geeriyoodeen saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii hoobiya uu ku soo dhacay gurigooda oo ku yaala xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso magaceyga waa maxamed siciid siidow hoobiya wuxuu nagu soo dhacay subaxnimo oo markaas ay tahay adiga lixdii ilaa iyo dhoor ilaa iyo soddon iyo dhowr daqiiqa meelahaas markay ahayd hooyaha nagu soo dhacay wuxuuna kusoo dhacay ilbaabkeena hortiisa markuu soo dhacay waxaa ku naf waayey gabar laba wiil iyo gabara abto ahay iyo wiil walaalkey oo iga weynaa ku naf baxay iyo macalinka markaas saga masaacida dhinaceena joogay markuu naga tago xagga masaajidka salmaan uu aaday masaajidka nagu dhowo salmaan xagga beerta markuu aaday isagana wuxuu kusoo dhacay dhinaciisa markaas sagana meeshu ku naf waayey kuley waxaa kusii dhaawacmay gabar ibno kaleo gabdho saddex gabdho oo ana abti ah oo ahay
gabdhaha dhaawaca hadeer qeyb weli waxaa jirta dariskeena qofka derbigooda dadku ku dhaca iyagana sidoo kale waa dhaawac baa gaaray oo halis iyagana sidoo kale qardhaha loo sii qaaday oo dariska iyadana gabdhaheeda iyo wiilasha intaba dhaawaca ka gaaray koley hadiyadana qardhe u qaaday markaaseeto oo anagas leh maba filanayninba anaga maahan anaga ciidan iyo waxaas aniyi mawaynahin waayo anaga dad iska wada sheekeynoo iska qoslaya ahayn markaas oo banaanka wada taagan laakiin xabadaha markaas dhagaha ka maqlayni subaxeed markaasna soo wada kacnay banaanka wada taagneen waxaan ka wada helnay maya subaxdii ugu dambaysa ma ahayn waxay ahayd maalinta arbacday ahayd qoysaska barakacayaasha qaarkood ayaa markii ay dib ugu soo laabteen xaafadahooda waxa ay la kulmeen guryihii ay ku noolaayeen oo gubtay qaar la qaatay hantidii u tiil waxaana jira qoysas guryahoodii u geli waayey gumaca rasaasta hoobiyaha raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir cismaan yuusuf waxaan ku sugnahay xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso oo ahayd xaafadii lagu dagaalamayey oo waxaa tiriefyadii dagaalka ay soo galeen waxaana ku soo dhacay hubabkii waaweynaa ee loogu soo jawaabayay jiibabkii loogu soo jawaabayay tiriefyadii taagna xaafadaasi hoobiyaha guriga hadda guriga hortiisa noogu taagan oo aan weli qarxin waa hoobiyo weyn guriga iridiisa hore ee ganjeelka hortiisa ayuu ku taagan yahay marka wax hoobiyaha ama naga saara ama naga qarxiya oo naga soo gaara u baahannahay maxaa sababay gurigiina hortiisa in hoobiyuhu yimaado waxaa sababay tiraafyadii dowladda ee ayaa yaalay marka hubkii loogu soo jawaabayey ayay ahaayeen magaca waa maxamed cali maxamed xaashi ku nool xaafadda sweyta wallahi noloshii hore hadda waadhaan dadka waa soo laabanayaan laakiin burbur baan baa magaalada ka jira labada ciidan waa la kala qaaday saamiin ismaaciil waxaan ka barakacnay xaafadaha madaxtooyada agteeda ah waa gartay hadda kabalaan baanu kaga cararay guriga saddex ilmood yar baan gacanta ka qabsaday imankana wax usoo doon baan is idhi wixii alla baranbaarsadeen waa nimid roof iyo balanbal badan baanu aragnay waxaan ahay nimcaan yuusuf faarax waxa weeye dadka waxaanu nahay qaxootiyada ah oo magaalada ku soo qaxay oo buushashka iyo kartuunada degan hoobiyaa ku dhacay hadda gurigaan hadda hoobiyaa ku dhacay lix qof yaa ku dhaawacantay siddeed qof baana ku jiray aagaarkan oo dhanna waxa weeye buushashka way wada gubteen kaas hadda wuu gubtay ku kale wuu gubtay mid kale oo naga sheegay waan gaari kari lahna wuu gubtay dadka qaxootiga oo yunis aar u diwaan gashan baan nahay dadkaasi way baabeen wixii kalena kaantaroolkay ku baktiyayaan oo biyalaan iyo baadlaan ay ku baktiyayaan waxaa jira fariimo ay dirayaan waxgaradka iyo aqoon-yahanadu kuwaasoo ku wajahan in colaadda lasoo afjaro islamarkaasna loo gurmado dadkii ka barakacay gudaha magaalada boosaaso ee aan awoodin inay dib u soo laabtaan boosaaso nabad bay u baahan tahay waa hooyadii ummadda soomaaliyeed aniga injineer saciid maxaad muuse baa la yidhaahdaa oo dadkaasi lagama maarmaano in hooygoodii lagu soo cesho oo weliba ma awood karaan maanta inay ku soo noqdaan dadka qaybtood kuma awood karaan awooddaanuma leh laakiin sidii xilla isaga saari lahaa soo celintooda quudintooda horraysa maanta baahi baa haysa way u dhiman karaan caawa way u dhiman karaan laakiin waxa muhiimaddu tahay boosaasay la nabdayo oo dadka hoygoodii lagu soo cesho oo weliba waajibku wuxuu ka saaran yahay xukuumadda iyo dadka islaamka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mursal aadan cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool boosaaso dad danyara oo shacaba oo maato ah oo aad u jilicsan ayaa arrintaas cawaaqibka ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ay ku dhacday dadkaasi waxay daadsan yihiin magaalada bannaankeeda kontaroolada ilaa tuulooyinka laag ilaa iyo wixii waxa weeyaan kontaroolkii ee kontaroolkii hore intaasoo dhan waxa laysku haysto waa wax yaroo fudud oo la xallin karo oo iyada oo aan dhibaato dhicin la xallin karo waxaan u dirayaa inay isu soo dhowaadaan isu tanaasulaan nimanka isimada ah oo waxa weeyaan dowladnimada puntland iyo dowladnimada waddankaanba ay ku taagan tahayna waxaan leeyahay war puntland mar walba oo khalkhal ka dhaco idinkaa badbaadin jiray maantana halkiiba joogi bay taagan tahay puntland badbaadiya هذا الحرب الحرب في اليمن انتم شايفين كيف الحرب في اليمن هنا ما هو حرب هو يعني شويه مشاكل كذا بسيطه زي عرس عندنا باليمن بس واحنا جالسين شايفين لما حنطلب الله والدنيا هاربين الناس جمع ينهربوا واحنا صامدون صامدون صمود الجبال xaafadaha sida aadka ah loogu dagaalamay ayaa waxaa go'ay korontada biyaha iyadoo waddooyinka qaarkoodna ay ka muuqdaan dhufaysyadii iyo dhagxaantii lagu jaray waddooyinka hase ahaatee waxaa lagu guulaystay in la kala qaado ciidamada isu socodka dadka iyo gaadiidkuna ay dib u bilowdaan kadib markii isimada culimmada iyo waxgaradku ay bilaabeen waan waan nabadeed taasoo dhinacyada dagaalamay ay aqbaleen faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
khilaafka salka ku haya natiijada doorashada ee kursiga h o b eber lixdan iyo toddoba ee lagu doortay dhuuso mareebo ee uu ku soo baxay sida la shaaciyay yaasiin cabdulaahi furey si hayaha taliyaha hay-adda niisa ayaa weli taagan guddigii xalinta khilaafaadka ee go-aanka ka gaarayna toddoba xubnood oo uu guddoomiyihii guddigaasi ka mid ahaa xilka uu ka qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddaba qaab nuuceah ayaa kiiska kursigan loo maray waa sidee cabashada dadkan natiijadaasi diidan weriyaheena v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada muqdisho
wixii ka dambeeyey markii shan iyo labaatankii nofembar uu guddiga doorashooyinka dadban ee galmudug ay ku dhawaaqeen natiijada doorashada kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay hoob eber lixdan iyo toddobo lana shaaciyey inuu ku guulaystay yaasiin cabdulaahi farey oo ah siihayaha taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay dad badan oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka mida beesha kursiga iska leh si cad u qaadaceen natiijadaas waxaana ay sheegeen in hanaanka doorashada kursigaasi loo maray uu yahay mid baalmarsan habraaca doorashooyinka dalka kadibna waxay dacwad u gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee soomaaliya nabadoon cali xasan cali oo loo yaqaano cali jeesto waxa uu ka mid yahay dadka saluugsan natiijadii doorashada kursigaasi ka soo baxday waxaana uu sheegay inuu yahay dhaqankii lahaa saxiixa kursigaas kursigan waxaa la yidhaahdaa hoob lixdan iyo toddobo wuxuuna ku astaysan yahay oo iskale beesha marooyin beesha marooyin nabadoonkeeduna aniga waaye habraaca in loo maro doorashada la qoray oo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay qoreenna oo la ansixiyana waxaa ku qoran kursiga ergadiisa waxaa xulaya nabadoonka iyo laba nabadoonoo lagu kabo iyo laba xubnood oo ka timaada ururada bulshada sidaas darteed nabadoonka aniga waaye guddigu waa i yaqaan maamul goboleedku waa i yaqaan waa isoo waceen waxay iga dalbadeen inaan imaado anoo u diyaargaroobana waxaa fataq soo yiri oo kusoo dhexdhacay ninka hadda boobay oo leera yaasiin farey axmed yuusuf guuleed waxa uu dhammaadkii sanadkii laba kun lix iyo toban u tartamay kursigan balse waa looga guulaystay mar kale ayuu hadda u sharaxnaa doorashadiisa waxa uu qabaa in la baal maray habraacii la dhigay taasina ay ku qasabtay inuusan tegin goobtii doorashada sidoo kalena uusan isdiiwaan gelin kursiga lixdan iyo toddoba aan qorsheynaya inaan u tartamo ee nalaga hor istaagay ee la boobay wuxuu ahaa kursi aan hadda ka hor novembar labadii kun iyo lix iyo tobankii aan u tartamay nabadoon uu ka ahaa cali xasan cali cali jeesto nabadoonka beelaha marooyin ergada xilligaas isagu uu beelaha u qeybiyey beel kasta siday u lahayd ay u qaadatay anigu markaan ku tartamay laiga guulaystay afar sano ama afar sano bar kadib aan mar kale soo diyaargaroobay aan rabay inaan u tartamo laakiin la waayey hab aan ku tartami karo oo la keenay nabadoonna looma baahna ergana looma baahna shan iyo tobankii diseembar guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ka kooban shan bog kaas oo ay ku sheegeen in habraacii loo maamulay doorashadii kursigaasi ay sax ahayd sidoo kalena oggolaaday natiijadii ka soo baxday waxa uu qoraalka guddigaasi shaaciyey in saddex oday dhaqameed oo beesha iskale kursigaasi ah ay saxiixeen nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo ka mid a saddexda oday dhaqameed uu guddiga soo bandhigay waxa uu v o eda u sheegay inuusan arrintan inagala hadli karin xasan maxamed maxamuud xasan laki oo ahaa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee qoraalka soo saaray ayaa inoo sharaxaya dacwadan loo keenay iyo sida ay wax u baareen
ninkaa nabadoonka aljeesta ee aa waraysateen oo ku da soo soo gudbisay dacwad laba qodob ka koobnay labada qodob waxay ahaayeen kow in uu marka hore saxiixihii ku sugan yahay marka labaadna wuxuu sheegay in loo diiday inuu magaa bulsho ka dhoofo oo qabto bulsha waxeed dacwadiisu labadaas ayay ku salaysnay annaguna asalkaba dacwadda naloo soo gudbiyo un baanu ka duulaayo annagu dacwado kale kuma soo darsano dacwadda soo gudbiyana waxba kama reebno waxna kuma darxo labadaas baanu ka duulay waxaanu baadnay kow ninkaa inuu suu sheegay uu yahay saxiixihii kursigan intaa loo ogaado waxa aanu maxay ahayday raadinay annagoo ka duulayna dacwaddii uu soo gudbiyey sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyaa kursigan saxiixa ka ahaa waxaanu soo helay in inuu ka ahaa nin la ahayda shide waxaan kaloo baaristaa ku ogaanay in nabadun carijeesta uu uu ahaa uu ka mid ahaa ergeydii wax dooranaysay ee kursigaas ergada ka ahayd oona ku jiray lambarka labiyo tobnaad ergada kaga jiray taas soo ogaanay haddana waxaanu u nimi inaanu wax ka ogaano habraaca aanu ku shaqayno wuxuu dhigayaa ergada waxaa soo xulaya madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedkaas waxaan markaa haddana raadinay calijeesto inuu yahay madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedka galmudug ee kursiga saxaxa ka ah waxaanu la xidhiidhay guddigii doorashooyinka ee galmudug arrintaas baanu qoraal ku weydiisanay inay nooga soo jawaabaan waanu ku leeyahay noo soo gudbiya kursiga sigi seven odayaasha saxaayaasha ka ah ee ka diiwaan gasha maxay eeday dowlad galmudug saddex oday bay noo soo gudbiyeen saddexdaa odayna nabadoon calijeesta kuma jirin nabadoon cali xasan cali ayaa ku doodaya in muddo labaatan sano ah uu soo ahaa nabadoonka beesha iskale kursigan sidoo kalena uu door dhaqan ku lahaa doorashooyinkii u dambeeyay ee soomaaliya aniga laba kun laba iyo tobanka kursiga ugu horreeyey kaasuu ahaay habraacu wuxuu ahay boqol soddon iyo shanti kuraasta abgaal oo dhana isku xireed ilaa afar nin oo imaamka iyo ugaaska iyo maxamed cabdi shide iyo nin dhinta ay yihiin ay dhinto la dhihi jiray ciise macalima boqol soddon iyo shanta ku jiray hoosaa loo daadegayay igaa saxiixa lahay odayaasha jifada qaadata xildhibaanka ayaa keenaysay ninka xildhibaanka noqonayo anaa geeyey oo u geeyey maxamed cabdi shide waxaana u geeyey nin la yidhahda cadow cali gees dhinaca kale waxay v o edu la xiriirtay yaasiin cabdulaahi ferey balse nooma suuro gelin inaan helno siddeed iyo tobankii diseembar ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilka ka qaaday toddoba xubnood oo ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka welina waxaa muuqata in la isku khilaafsan yahay natiijadii kursigan oo aan lagu qanacsanayn go-aankii dambe ee soo baxay haddaba muxuu noqon karaa xalka arrintan axmed cabdi haadi oo ah falanqeeyo ka faallooda siyaasadda soomaaliya ayaan su-aashan hordhigay kursigan lixdan iyo toddoba wuxuu noqon karaa xal siyaasadeed ayuu noqon karaa maxaa yeelay doorashada soomaaliya hadda qaabkay ku socoto waa qaab siyaasadeed ee qaab sharci iyo qaab farsamo waa ku yar tahay sida ku qoran heshiisyada la gaarayna wax kaste oo guddiyaasha iyo guddoonka guddiyo doorashadu ay xallin waayaan waxaa loola soo laabanayaa oo marjac u ahaa madasha watashi qaran oo ra-iisul wasaaruhu uu madax ka yahay doorashooyinka golaha shacabka ee hadda ka socda soomaaliya natiijada kuraasta qaar waa lagu murmay sida ay wax u socdaanna waa lagu kala afkaar duwan yahay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya xasan kaafi quuste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno arrimaha doorashooyinka gaar ahaan shirka lagu wado in toddoba-iyo labaatanka bishan ay muqdisho ku yeeshaan golaha wadatashiga qaran iyo waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan shirkaasi waxaannu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonnaa sida lagu xallin karo wixii tabasho ah ee ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mida madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cabdow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamullah golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyey in toddobiyo labaatanka bishan ay shir isugu yimaadaan magaalada muqdisho si looga arinsado tabashooyinka ka jira hanaanka doorashooyinku u socdaan haddaba shirkan muxuu soo kordhin karaa maxaase la filayaa in looga wada hadlo bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibaday doodan igala qaybgalaya marka labaad xasan cabdin waa ku salaamaya sidoo kale ummadda soomaaliyeed waa salaamaya meelay joogtaba walaal runtii waxaan isleeyahay shirkan toddobiyo labaatanka bisha lagu ballamiyey maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan ama maxaa lahahdaa stakeholderska doorashooyinka awal waxay ahayd laba soo tur saddex soo tur afar soo tur waa inay ka baxdaa oo maamul goboleedyada hadda aan doorashada bilaabinna ay bilaabaan oy magaranaysaa hore ka dhaqaajiyaan waa inay isbarbar socoto oo mataqaana qoloba mar aan la sugin waa in si siman doorashada ay meel walba ugu dhacdo dadejintanu taasay imaan kartaa marka waxaan isleeyahay haddii ay noqoto qolo laba soo tur saddex soo tur ay noqoto jiitankaa sii dheeraanaya marka waxaan qabaa in doorashada dadejinteeda ay noqoto mid maalin wada dhacdo haddii koonfur galbeed ka dhacayso waa inay ka dhacdaa mataqaana puntland isla markaa same day waa in maalmo la qorsheeyo oo ku aadan waa inay dhacaan waa inay jiita dambe uusan dhicin waxaan isleeyahay deegaan doorashada haddii ay noqoto u malayn maayo in wax laga bedeli karo waa in sideeda loo daayo haddii lagu noqo haddii la damco in lagu noqdo waxay noqonaysaa waxoo dhan in dib loogu wada noqdo taana dib udhac kala imaanaya marka waxaan qabaa deegaan doorashadu ma laha maaragtay gorgortan ma laha waa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ku heshiiyeen waxbaa laisla meeldhigay nidaamkaas lagu socday nidaamka isaga ah in la hirgeliyo ayay ku habboon tahay si doorashadana aynu u noqoto jiitankeeda waa soo jiitamay waa soo jiitantay doorashada si aanan jiitan dambe u dhicin waa in nidaamkii deegaan doorashada oo labada meelood ahaa dowlad goboleed kasta in mataqaanaa sideeda loogu socdo sidaas in looga hadlaan filaya insha allah cadow shirkan muqdisho ka dhici doona madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu imaanayaan ee lagu falanqaynayo arrimaha doorashada maxaa is leedahay aragtidaada labada dhinac way uga wada hadli doonaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalatu salam cala rasuulillah asxaabta dooda igala qayb galaysa adaan salaamaya v o a iyo xasan wadi salaamaya ummad soomaaliyeed dhegeysanaysana waa salaamaya intaas kadib shirka labaatan toddobaad horta oo ra-isul wasaaruhu iclaamiyey waxbaa looga hadli doonaa way cadda waayo wixii lagu heshiyo dhan waxba kama soconin waxaad og tahay juulaay ay doorashada soo bilaabatay ilaa haddoo la joogana senatarada iyo xildhibaanada laysku daray oo la doorto laysku daray ama la salagti gareeyey sideetan ma dhama marka dabcan waxaa looga hadlaya waa caddahay dardalgelinta wixii qaldama in la soxo iyo doorashadan sidii ay dalka uga dhicin lahayd waxyaabaa looga hadlaya taas weeye sidoo kaleeto su-aasha kaleeto taagana waxay tahay haddii muuqata in aysan madaxdu xataa aysan kasoo wada qayb geli doonin duruufo jira awgoodna hadda meesha waa ka muuqata marka waxyaabaa looga hadlaya waa cadda labaatan iyo afarta disembar waxaa ku ekaa jadwalkii doorashada inay xildhibaanadu kusoo gabagaboobaan meesha hadda wax marayan waad ujeedaa yacni ummadda soomaaliyeed kuma qanacsana doorashada socota noocay tahay caalamka kuma qanacsana doorashada siday socota tahay marka waxaa meesha ka socdaa waa aimless waa hopeless waxa weeye ayaa meesha ka socota marka waxaan u malaynayaa waxyaabaha laga hadlay waxaa kaleeto ka mid oo laga wada hadli doono maamul goboleedyada ruuxooda waxay ka cagajiidayaan laba deegaan doorasho ka cagajiidayaan hirshabeel oo kaleeto wuxuu doonayaa sida ka muuqata hal deegaan doorasho doonaya kismaayo jubbaland sidoo kaleetay doonaysaa sida hadda garawa ka muuqata ama puntland sidaas baa muuqata nimanka kaleeto odayaashan waxaa laga yaabaa inay qoodarraynayaan marka waxaa macquula doodoodu inay noqon doonto maaragtay hal deegaan doorasho in laga dhigo ayagoo u adeegsan doona xagga dhaqaalaha amniga ogaas cabdulaahi shirkan muxuu kuwii hore uga duwan yahay maxaase la filaa in looga hadlo aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibaday dooda nagala qaybgalayana waan salaamaya ummadda soomaaliyeed meelay joogto iyo idaacadda v o ana waa salaamaya salaanka bacdi qodobkaas looga hadlaayo shirkaasi sida uu hadalka aan ka dhadhaminaynay ra-iisul wasaaraha oo isagu hogaaminaya doorashada waxa uu ahaa turxaan bixinta ciladaha cabashooyinka tabashooyinka jira sidii wax xun wax looga sixi lahaa oo farsamada doorashada ay ku socoto iyo jadwalka doorashada yaan u arkaa anigu inay tahay waxaa hadda laga hadlayo uma arko haddeer in wax ka bedel lagu samayn karo toddobaaaankii heshiisyadii hore oo lasoo galay oo baarlamaanku ansixiyey in wax badan laga bedeli karo doorashadan hadda waxaa moodaa dadka soomaalida inay ku cusub tahay waxaynu soo marnay doorashooyin noocyo badana kuwaynu soo marnay waxaa ka mid ahaa mid hal oday uu qori jiray xildhibaanka wax lala yaaba maaha hadda haddii mar shan soo baxaan iyo toban soo baxaan iyo dadku hadda sidaan ay ugu kala baalkeenayaan wax waa doorasho dadban oo qalloocan unbaa sida iska hawaad mar haddii lagu yirahdo waa dadban tahay wejigay doontay yeelan kartaa shan shan bay usoo bixi kartaa labaatan labaatan bay usoo bixi kartaa yacni siday hadda u socoto dadku wayan arki jirin doorashooyinkii tan ayaan arki jirin hadda socotee kuwii horeba ma ay arki jirin marka tanina waa noocyada qaloocan nooc ka mid ah oo hadda socda modelkaani marka hadda wax problem ah weyn anigu hadda uma arko inuu ka qaldan yahay waxaad moodaya anigu u arkaa in maamul goboleedada iyo mas-uuliyiinta qaybe ay danaynayso dhaqaale laga danaynayo doorashadii waxa la waayey sidii hore looga bartay dhaqaalihii caalamka ku bixin jiray ayaa la waayay marka brograamka la kala danaynaya wuxuu yahay inta laysu yimaado in beesha caalamka dhaqaale la weydiisto saasaan u gartay waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis waa mahadsantaha xasan kaafi qoyste adiga idaacadda v o a sidoo kale saaxiibadii waa mahadsan yihiin kasoo qaybgala barnaamijkan aniga waxay ila tahay dabcan heshiiska horaa loo gaaray maamul goboleedka iyo dowladda dhexe horey u gaareen waxaan isleeyahay heshiisyadii hore inay wax ka soo noqdeen aan aaminsana aniga waxaan aaminsanahay in deegaan doorashadii hore lagu heshiiyo labada boosishin aha in caqabad ay ka timid waxaana isleeyahay oo aaminsanahay in dhammaan maamul goboleeda kulligood ay ka midaysan yihiin in hal deegaan doorasho doorashada xilligaan haddatan laga dhigo sababaha jira awgood runtii ogsoonaha gedo ogsoonaha qadiyadda beledweyn ogsoonaha haddartan boosaaso xabad ka socoto deegaanadaasoo dhan waxay dib u celinayaan in dib lagu noqdo deegaan doorashadii dad badan waxay leeyihiin doorashada waa doorasho dadban macnaheeda ma ahan haddii doorasho dadban ay tahay in qaabka ay ku socoto hadeertaan oon la aqoon xilli ay dhammaanayso wax aan la aqoon xilli ay bilaamayan waa wax aan la aqoon xilli ay dhammaanayaan doorashadan waqti badan ay socotay tii hore laga soo bilaabo aqalka sare oo aan afar bilood dhadhow ay socotay tan oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan ah xilliga ay soconaysa cid taqaana ma lah aniga waxaan aaminsanahay horan aan u sheegay ilaa juun julaay inay doorashadan gaaraysa haddii sidaan ay usii jitanto oo ayna jirin wax didaya ama soo limidgaraynaya waqtiga ay doorashada ku socoto maadaama cabasho iyo saluug badan ay ka jiraan qaabka ay doorashooyinka u socdaan ma dhici kartaa in shirka ay isugu imanayaan xukuumadda iyo dowlad goboleedyada wax kabedel lagu sameeyo habraacii doorashada ee awoodda badan siinayay maamul goboleedyada cadow
siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo shacabku qaba wey waa waxay wax ku hagaagi karaan wey qaladka weyn oo la galay waxay ahayd heshiiskii ugu dambeeyey maaragtay madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-isul wasaaruhu galeen oo doorashada lagu bilaabayay oo boqolkiiba sagaashan in ka badan awoodda gacmaha loo geliyey madaxweynayaasha dowlad goboleedka taasaa waxay sababtay in kuraasta dalka in yar ay taladooda ay ku aruurto waxay rabaan ay ka sameeyaan doorashaduna ay noqoto mid testiles ah oo maaragtay wax dhadhana haba yaraata aan lahayn marka su-aasha taagana waxay tahay ninkii hadda fursadda haystay haddii la yidhaahdo awooddaadii dhan ra-iisul wasaaruhuna cod keligiisa uu leehay shirkita tiro badan baa ku hareeraysan in maaragtay arrintaas nimankaas uun golyihin in wax laga bedelo laakiin doorashadu inay hagaagto haddii la rabo oo transparent ay noqoto in la rabo saaxiibayaalkii qaar baa waxay ku doodayaan doorashadu waa dadban tahay waa dadban tahay macnaheedu ma ahan in adiga xur ay kuu tahay xalaal ay kuu tahay inaad xaaraanta aad xalaalaysid marka sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay arrintaas aaday muhiim u tahay waanu midda keliyahoon isleeyahay in nimankaas awoodeeda la dhimo in ay ku suuro geli karto doorasho waktigi wakhti maaragtay dhow kusoo gabagabowda isla markaasna ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamku aan isleeyahay yacni rajo tiro badan ay u abuuri kartaa ogaas haye isla su-aashan awoodda maamul goboleedada in la dhimaa ma dhici karayso waayo waxayan ku dhici karayn habraacay la ansixiyey ee doorashada lagu qabtay ee xildhibaanadu ku soo baxeen xalaal baa mise waa xaaraan waa wax kale laakiin ma la bedeli karaa waa maya lama bedeli karo oo isagii baa lagu shaqeeyey xildhibaanahana lagu doortay xildhibaanadii lagu doortay ayaa maanta bannaanka jooga oo xildhibaano ah waxaa keliya wax lagaga bedeli karaa in doorashadii oo dhan la kasilo habraacii dib baarlamaankii soomaaliya laysugu yeero kabacdina baarlamaanka sharciga dib loogu noqdo doorashadii dadbanayd oo la qaatay baarlamaanka la horgeeyey oo wax laga bedelkiisa halkaa laga soo bedelo kabacdina ay soo hesho sharciyad halkaas unbaa loo aadi karaa tan waxaa lagu dul shaqayn karaa oo keliya waxaa furan wuxuu yahay in lagu dul shaqeeyo nidaamkii habraacii doorashada qalloocnaa wax barbareen oo hadda weyn oo ka taaganina ma jiro anigu ma arko in hadda sida ay sheegayaan saaxiibadayo anigu walwal badan kaba qabo deegaan baa lagu qaban waayey iyo haggaa lagu qaban waayey iyo nin toban xum xildhibaan jeclaystay iyo nin kursi jeclaystay iyo nin kursi doonayay wey nidaam ahaan nidaamkii degsanaa ee lagu shaqeeyey sharciyad buu u baahanayaa iyo baarlamaankii in dib loogu noqdo haddii la dabcan wax laga bedelo doctor cabi kulanka soo socda laga yaabaa kulanka marka la isugu yimaado in habraacii hore wax laga bedelo horta waa mahadsanta xasan cid maamul goboleedka awoodooda dhimi kartaa ma jirto ayagaa baawar u leh maamul goboleed hadda wix ka dhacna waa la ogaa inta doorashada ka dhacday kuraas badanana buuq fara badan uu ku wareegsanaya oo ma hareeyeen haddaba ani waxaan isleeyahay ma brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego oo la yidhaahdo doorashada habkeeda hala wanaajiyo qaabkaas ha loo sameeyo mase waaqaca iyo wax rasmiga u dhici doona ani ma aaminsani wax habraaca oon ka ahayn deegaan doorashada in laga wada hadli doono ama si dhab ah loo hirgeli doono ma jiraan waa laga yaabaa hadda qudhgeeda ani wax lahuba ma ahan laakiin waa wax suuqa ku jira in deegaan doorashadii haddana waan ka hadalnay deegaan doorashada wax laga bedelo laakiin isma lihi qaabka ay ku socoto doorashada doorashadan waxaa hareeyey musuq maasuq fara badan dad badan ha tartama hadana qof kastaa wuxuu danay doonaa qofka maarata qof gaar danay doonaa taasna macnaheeda lama dhihi karo waa doorasho marka laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa laga bedeli karaa ismalihi brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego way dhici kartaa inta miitin la galo shaah la wada cabo qaabkan wax laga bedelo waa la dhihi karaa laakiin waaqac rasmiga mid wax ka bedela ma ah salaamulahaye nidaamkan hadda aan ka hadlayno oo ka doodayno saaxiibadan ka hadleen waa nidaam laga soo shaqeeyey inuu sidaan ahaado waxaana iskama noqonin cunto lama cuno ilaa la kariyo habkan hadda aan ka hadlayno waa hab laga soo shaqeeyey markay naga diideen doorasho qof iyo cod ah markay diideen in mataqaanaa at least maaragtay hab kale oo nidaamkan la yidhaahdo p r-ka oo proportional representationka ah ay diideen markay biometriga diideen markay afduubteen dowladda dhex fikirkeedii baarlamaankii iyo xisbiyadii ay diideen oy dhaheen awooddan shuqul kuma liidin adinkoo dhan markay ku afduubteen meesha leeda dhuusamareeb oy dhaheen wax walba halkan haddaan annagu naloo yeelin wax kala soconaya gowga gashmale markaas annaga ay nagu noqoto arrintaa bacalash xisbiyada haddaan nahay dhaawaweyn baa naga soo gaaray shacabka soomaaliyana dhaawaweyn baa ka soo gaaray runtii hobles ayaa meeshaa ka soo muuqatay maamul goboleedyada marka maanta jira iyo habkay wax ku socdaan never ever in laga bedelo awoodooda cid dhimi karto ma jirto wax taaban kara male waa untouchable wayna ku shaqaynayaan nidaamkan haddii laga hor imaado oo prime ministerku isku dayo inuu barnaamijkan wax ka bedelo laba arrimood dartood in mataqaanaa awoodooda la dhimo iyo in mataqaanaa habraaca dib loogu noqdo labadaas nooc noqonaysa habraacan dib loogu noqonayo september in dib loogu noqday noqonaysaa waa jiitan kale waa hasoo bilowgii kow jiidaan ku jiido wax shaqaynaya maaha marka ani waxaan qabaa arrimakan sidooda loo dhaafi doono inkastoo sida saaxiibada u sheegaan meelaha qaar hadda caqabadaha ka jiro runtii arinta puntland iyo mataqaana meelaha qaar ka jirto caqabadahaas ay culays badan keeni karaan haddana waxaan isleeyahay prime ministerku wuxuu isku degi karaa oo keliya waxa weeye inuu yidhahdo bal wixii dhacay waa dhacee bal hadda aan dadejinno oon si wada jir aan fikirkan u wada qaadano inaan dadejinno siday doontaba arrintaa ku socotee xooga isfaham noocaas in la abuuro waa laga yaabaa oo halkaas uu ka soo galo laakiin marnaba ma dhici karto waa antajibo lama taaban karo awoodooda haddii laisku dayaan wax dhan baa bacalash isku noqonaya ugaas cabdulaahi sidee u aragtaa tallaabadii xubno ka mida guddiga xallinta khilaafaadka uu xilka uga qaaday ra-iisul wasaaraha islamarkaana uu u magacaabay kuwo kale arrintaas maxay ku soo kordhin kartaa geedi socodka arrimaha doorashooyinka bismillahi raxmaan raxiim wallaahi arrintaasi waxay ahayd iska arrin siyaasadeed waxaan u arkayay anigu inay tahay arrin uu ra-iisul wasaaruhu markaa u arkayay maslaxad inuu wax ku qabajiyo krsis badan iyo bouqyo badan oo kaga yimi dhinaca mucaaradka culaysyo badan marka waxaan u arkayay culayskaas inuu yahay wuxuu ku wajahay xaaladdu ku wajahay lama oran karo xaalad sharci iyo wax loo fiirin karo maahan maanta doorashadan maanta jirta soomaaliya mid sharci u ah marjac u ah oo leh oo lagu noqonayo lagu raaci karo habraac sharciyada leh waxaa keliya uu yahay waa doorashada dadban nidaamkan tiimkan waxaan u arkaya anigu marka inay inuu ku qancinayay stakeholderskii oo moral xumo badan iyo masuq maasuq iyo problemo iyo cadaalad daro badan tirsaday dadkii dadkaas marka barnaamijkiisa inuu wejigaas faysefin inuu ugu samaynayay doorashada yaanan ugu arkay doctor cabi horta ra-iisul wasaaruhu asagaa mas-uul ka ah doorashada magac ahaan asagaa ku magacaaban oo qofka ugu sarreeya doorasho lagala xisaabtamaayo oo waa ra-iisul wasaaraha wax kasta oo ka yimaada oo feedback ka soo noqdana cidda maarata mas-uuliyadda koobaad ay ku dhacaysa waa isaga cabasho badan ayaa jirtay mujtamaca soomaaliyeed guud ahaan cid kastoo wax dooranaysa ama cid kastoo la dooranayay qaylaa kasoo yeertay cid kastoo danaynaysa inay maaragtay tumoru musharax noqoto madaxweyne cid kastoo doonaysa inay musharax libaan noqoto cid kastoo doonaysa inay noqoto saxiixe ama ahayd cid kastoo ergey ahayd buuq fara badanaa jiray ra-iisul wasaaraha responsibilities waxaa ka mid a inuu buuqaas wixii dadkii ka soo noqday inuu xal wax kastoo dhacana xaq maahan laakiin xal inuu keeno waajib ay ku ahayd marka waxaan isleeyahay guddiga ani waxaan isleeyahay guddiga xilkan laga qaado xaqay ahayd xilligan la joogo sababo badan awgood kow kuraas dhacday oo ama baydhabo ka dhacday ama dhuusamareeb ka dhacday caqabadii iyo buuqii ka yimid oo ka soo noqday ra-iisul wasaaraha waajib waxaa dushiisa ahayd inuu xaliyo ama tallaabo u qaado tallaabadaas u qaaday xubnaha ku baxay xubnahana markii hore waxaa loo wakiishay inay ummadda soomaaliyeed u garsooraan oo cadaalad ay u sameeyaan intii la samayn karo waana mas-uuliyad amaamala ilahay hortiisa maarata ay ku dhaarteen cabashadii timidna odayaal baa qaylinaya oo dhahaya saxiixyaal baan ahayn waana laka tegey dad aan ergadii ahayn baa la keena laleeyahay dad baa laga hor istaagaa laleeyahay waajib ay ku eed in xaliyo marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay xal kale soo socdana ama guddigan laga fili karo waxay ku xiran tahay guddigu sida u shaqeeyo waa garsoor garsoorkuna waxaa la rabaa inuu cadaalo sameeyo ummadda soomaaliyeed waxaa qodobadii heshiiska lagu gala waxaa kamid ahayd haddii guddigu uu ku fashilmo in ummaddii maarata u garsooro ama ama dacwadii dacwadeedu ay shaqi weyso oo loo soo dacwooday waa in waxay ku noqonaysaa maamul goboleedka iyo dowladda federaalka oo ra-iisul wasaarihii uu matalayay waa tahay salaamullah sidee u aragtaa tallaabadii uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka kuwo kalena u magacaabay tallaabadaas uu qaadana maxay ka bedelaysaa sidii ay doorashadu ku socotay waxaan filayaa inay saaxiibaday hore u sheegeen ama aan wada ognahay wax la yihahdo four pointy five iyo doorasho qalloocan iyo doorasho dadban inay tahay waxaa lagu shaqaynaya marka waa qallooc mid ka mid ah qayb qallooca ka mid ah tallaabtaas waxay ahayd qayb qallooca ka mid ah oo runtii lagu qancinayay dadkii cabashada ay ka timid wayna soo feedbackooda waa laga helo qolooyinkan musharaxiinta mucaaradka la yidhaahdo oo feedbackay ka keeneen waxay positive ay u arkeen way sheegeen waxay dheen waa ku qanacsana laakiin ma aha mid soomaalida waxay talagari laba nin kama wada qosliso mid loo wada dhamaa loo wada riyaaqay ma aha laakiin waa qaybbaa riyaaqday maybe in qaladaadka ay galeen guddiga doorashooyinka ay jiraan a b c d wax la dhihi karo oo detail ah detailkooda ma hayno laakiin waxaan isleeyahay qalloocii iyo dadbanaantii qayb ka mid an weytana waa mahadsantahay cadow horta saddex arrin meesha taalla mid waxaa weeye ra-isul wasaaruhu marka horeeta dekreetu ku magacaabay wuuna ka qaadi karaa marka taas horta sharciyan waa saas midda kaleeto faa'iidana way leedahay khasaarana waa ka muuqdaa khasaaro waxaa weeye kuraastii horey loo boobay in warkooda meeshaas uu ku ekaado oo wixii hadda ka dambeeya oon ay fursad siinayso khasaaradeedu taas weye faa'iidadeedu waxaa weeye laba arrin in shacabkii iyo iyo adduunkaba la tuso wixii meesha ka socday oo boobka ahay iyo ciddii maaragtay ka shaqaynaysay in tilaabo ra-isul wasaaruhu qaadana way tusinaysaa laakiin aniga su-aal kaleetaa meesha keeni lahaa guddiga khilaafaadku in ayagu intay wax baaraan ay go-aan gaaraan ruuxooda marka hore taafara ku gudmeed waxay aniga ila ahayd inay guddigu baaritaan ay sameeyaan labada dhinac oo wax tabanaysa ay baaritaan ka sameeyaan say wax u dhaceen baaritaan ka sameeyaan markaasna fikirkooda ku darsadaan maxkamad loo gudbiyo maxkamadduna ay go-aan ku soo saarto cidda kursigaas ku guulaysatay iyo haddaan la guulaysan iyo haddii lagu laabanayo iyo say wax u dhaceen marka waxaan is leeyahay horta saasay ku fiicnaad maxay ka bedelaysaa arrimaha socda horta soomaalida waxay tiraahdaa markay ceelalihi heshiiso ay xoolo biyo cabaan marka dadkan dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada ah iyo ra-isul wasaaruhu markay ku heshiiyaan doorashadu qaabkii u soconaysa iyo wixii qaldan iyo waxa saxan ayaa guddigan ama khilaafaad ha noqdo ama guddi kaleto doorashooyinka ha noqdo ay wax qaban karaan laakiin sida cad waxay tahay guddiganu mar kasta ma madax banaana waxa weeye wuxuu ku shaqeeyaa xafiisyadii laga magacaabay iyo iyo cidda awoodda leh u shaqeeya maahane aragti madax bannaan kuma shaqeeyo marka waxaan islaahay un waa un tilaabo la qaaday oo dadka la tusayo iyo waxaanay socdaan la tusayo lakin waxaan islaahay wax weyn ay soo kordhinaan ma jirto laakiin farsamahaan arrin maaragtay macquulahay ila muuqata dhegaystayaal intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno waxyaabaha la filayo inay kasoo baxaan shirka lagu wado in toddobiyo labaatanka bishan ay golaha wadatashiga qaran ku yeeshaan magaalada muqdisho iyo habka lagu turxaan bixin karo madmadowga ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya aan usoo laabtay barnaamijka doctor caabi marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanayay in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag oo ay jireen wax loogu yeero manxiis ama qof tanasur u sameynaya qofkii uu la tartamayey arrintaasi dhibaato intee la eg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka guud ahaan walaal soomaaliya doorashada ka dhacaysa masna maamul goleeda xitaa culays isku mid maahan gobolka banaadir kuraasta ka dhacaysa xitaa isku culays ma ahan waxaad arkaysaa kursi culays fara badan uu ka jiro kursiga culayskiisa uu yaryahay laakiin arrinta malxiiska waa arrin boog ah runtii oo ku taala doorashada waana arrin la raba in laga gudbo oo doorashadan waxaa la rabaa inay u dhacdo hab furan oo xor ah oo xalaal ah cid kasta oo daawanaysa iyo cid kasta oo ka qayb gashana ay ku qanci karto waa ogsoon tahay doorashadan way daahday iyadoo daahda haddana hadday soo baxaan wax aan doorasho akayn ama qof aan runtii aan mudnayn hadduu kusoo baxo ama sidii la rabay aan doorashada u gelin waa boog doorashada ku taala marka waxaan qabaa arrintaas waxaa loo gudbi karaa mas-uuliyad in la iska saaro gudyada doorashada mas-uuliyad iska saaraan innaga waxaan u aragnaa aniga dad wax badana qiimaynin runtii doorashadan waa la socday waxay qiimayn waxay ku tusee qof malxiis khafiif ahoo fudud oo isla markii iska tanaasulaya macnaheedu qof baag ab adag haysta ama dowladda federaalka ka haysto ama cid kale ha ka haysto ama gudyada doorashada ha ka haysto marka waxaan aniga rabaa in laga gudbo malxiiska loo gudbo doorasho xor ah furan loo tartami karo qof kasta uu ka qaybgeli karo natiijadina uu qanci karo aada umahadsantahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanaya in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag arrintaas dhibaato intee laeg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka iyo in la helo xildhibaano taya leh oo ummadda u adeega aad baad mahadsan tahay xasan kaafi waxaan kuu sheegayaa horta nidaamkan isaga manxiiska manxiis baa ka horreeyey waxaa ka horreeyey manxiiskii doorashada dadbane qalloocan ee ka ahaa ayaa ka horreeyey kaasaa manxiis ah isagaa manxiis ah horta manxiiskan kaasaa ka horreeyey kaa waxaa wada qaatay guddiga maxaliyada maamul goboleedyada iyo iyo iyo dowladdii oo la qasbay ayaa isku raacay iyo haddii ilaahay ku ureen dadkii dalabka keenay in manxiiska uu noqdo noocan ku soo baxo waxaa dalbaday mas-uuliyiintii tartanka ku jiray mucaaradka la yidhaahdo ayaa ku qancay in ay noocaan manxiiska noocan ah inuu dhasho ayagaa keenay oo ku raacay oo awoodda siiyey maamul goboleedyada oo backab u noqday soo that marka mar hadday saan tahay kursigan waxaa iskale beel beesha iskale hadday laba ruux soo bandhigaan ay keensadaan oy dhahaan kanna sambol ha noo noqdo kanna waa kaan isku raacsan hadday dhahaan bacdama aan la ogoleyn in hal qof keligii soo istaago had kursigan kursigii reerunbaa qaadan lahaa muhiimadda laga leeyana waa inu xildhibaan soo baxo wax kaloo meesha laga leeya ma jirto marka anigu waxaan qabaa wax caqabada iyo cuduro weyn oo meesha ka muuqdo laga raadinayo ma jirto waxaan qabaa manxiiskeeda ha ku socoto ha la helo xildhibaan soo baxa taasaan anigu aaminsan aansiiyo cadow xasankeef waxaan u arkaa nasiib darro marka waxaan isleehay maamulkii awooddii oo dowlad goboleedyada gacanta loo geliyey in maaragtay ay sabab u tahay in malxiis iyo shakhsi jeclee soo yimaado xildhibaanka soo baxaya marka tayada u yeela doono dalka muxuu kusoo kordhin doonaa maaragtay deegaan doorashadiisa kalsooni ma ka haystaa waa maya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa soo bixi doona xildhibaan aan matalaa dadkiisa aan ka haysanin maaragtay quality iyo taya aan lahayn waxaa ka dhalan kara dagaal sokeeya marka waxaan isleehay arrintaas waa arrin maaragtay khasaaro weyn dalka ku ah dalka abaaro ku jira xildhibaanka soo bixi kara iyo doorashada fududaataa waxa weeye dalka deegaan iyo dadkii wax u taraysa marka waxaan isleeyahay waa arrintaas arrin aad u xun waaye ways cabdullah maxay kula tahay in kuraasta qaar aan tartan adag loo gelin horta arrintaasi waa arrin eh, jirta weeye oo waxay ka mid tahay eh, dhibaatooyinka hadda doorashadii intaynu arkaynay waxyaabihii ugu dhibka badnaa ee dadku bu- bulshadu ay niyadjabka uga muujishay doorashada bay ka mid tahay qodobkaas waxa wax looga qaban karay wuxuu ahaa in markii la samaynayo habraaca sharciga tartamaha tartan mar haddaad maqasho la yidhahdo doorashada waa lagu tartamaya labada qof waa inay tartam kuraastu waa kala awood badan tahay waxaa laga yaabaa kursi inuu ka dhib badan yahay kuraasta kale oo ragga ku tartamaya ay kala miisaan iyo culus badan yahay kursina wuu fududaan karaa taas waa iska normal wax dhaca laakiin tan eh, malxiiska oo qofkii waa tanaasulay qofka keenso adigu qof keenso meeshii oo malxiiska oo adigu la imo oo senataradii iyo waagi dhoweed ay maamul goboleedadu sameeyeen waxaanu u daynaynaa oo keliya waxaanay doorashada qaloocan uun dhibaata ka jirta aynu daynaynaa iyada iyo waxyaabaha ay wadato broblemaadkeeda iyo qayb ka tahay waxaa keliya lagu sixi karaa wuxuu yahay haddii odayaashu hadday damcaan inay saxaan oo isu yimaadaan way sixi karaan oo tartamaha kursi kasta waxaa la raacinayaa qodob ah in kursi walba lagu tartamo laba qof iyo wixii ka badan ay ku tartanto ku tartanto mar haddii la dhaho oo la qoro macnaheedu waa tanaasulay hadduu yidhahdo waa in qof la tartamo la keenaa laakiin qofkii la tartami lahaa baa la celinayaa qof malxiisana waa la soo qaadaya waa problem ka socda marka hogaanka eh, kur- kuraasta daadihinaya taasna waxaa laga sixi karaa keliya hadduu markii madasha la isugu yimaado waxaan kaloo ku celinaya isla doorashadan hadda saaxiibaday aad uga uga hadleen eh, nimankan maamul goboleedada awoodda la siiyey waxaynu soo marnay ti imbigati waloreskii nimankii dagaalka soomaaliya ayaa hadda ka hor waxaa la siiyey awoodda xildhibaanada baarlamaankay soo xuleen baarlamaanka imbagaati buu ahaa oo iyagaa keenay tii ka horeysana civil society-ga lagu soo xulay oo tii cartay tan hadda maanta waxay steelkan marka hadda maanta jira waa steel aynu hore usoo aragnay maaha wax nagu cusub ugaas cabdulaahi sidee jadwalka xal looga gaari karaa Eh, bismillahi raxmaan raxiim jadwalka xal waa laga gaari karaa waxaa lagu gaari karaa markay isu yimaadaan haddeer eh, inay time soo saaraan maalinta oo doorashada hadda maasha ay joogto inta kuraasta dhiman maalin heble in ay sameeyaan maalinta dherlineka u dambaysa maalinkaa wixii ka dambeeya xildhibaanada inaan maamul goboleed xildhibaan laga sugaya inaysan jirin inay haddeer isla saxiixaan oo isla qaadaan way, iyagoo isla xildhibaanadu inay ku yimaadaan maalinkaa maalinka way isla cayimi karaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan haddaad tirado ilaa iyo maalinkii ay doorashada soomaaliya barnaamijkeeda la bilaabay ilaa iyo maanta isku hal caqabad baa soomaaliya barna- baa- yaa doorashooyinka haysta waa laga warwareegaya dadku wax badan bay ka warwareegayaan caqabada haysataa waxay tahay saddex madax bay lahayd madax wuxuu ahaa maamul goboleedada oo qaybsanaa oo qayb ka mid yahay ay diidan tahay doorashaba in la qabto iyaga oo baag ka helaya nimanka musharaxiintii madaxweynayaasha u sharaxnaa oo markaa nasiib daro aan fahamaynin nimankaas iyo masaalix waxa danaha ay leeyihiin doorashadu meeshay ka dadban tahay waa la yaqaan meesha ay ka lagu xiran tahayna waa la yaqaan sida looga furi karaana waa in la helo awood inta kale ay isku raacdo oo la yidhaahdo doorashadu sidaasay ku dhacaysaa maalinkaasayna dhacaysaa awood barashar garaysa oo xoog ah oo saarta haddaan la helin sidaan si kasii fog bay gaaraysaa waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis Ee, mar koobaad jadwallo badan la soo sameeyey oktoobar tobankeeda waxaa hadda ka hor bishii hore oktoobar sanadkan waxaa ku qorneed amalaa tobankeeda in la doorto madaxweyne macnaheeda soomaalida waxay tiraa ijiid aan ku jiida waa gacmo daalis arrinkan waa lagu daalay dad badan oo musharaxiin ah xataa dalka isagati inta ku wareereen isdhaheen rag igu yidhi bishii lixaad aan soo noqonaa bisha ma- toddobaad markii doorashadu eh, si fiican loo gudagalo runtii waana moodaa inay doorashadan ku socoto ilaa bishii lixaad toddobaad in la gaarayo haddii sidan kusii socoto Ee, walaal marka heshiis la galayo ee, heshiiskaas waxbaa ka imaanaya xeer ciqaabeedna ma jiro dad gaara hadhowta wixii maaragtay heshiiskaas ka ful waaye lagu qaadayo ma jirin meeshaan obinay iska ahayd waxaana ii muuqata aniga wax laga bedeli karo haba yaraatee inaysan jirin sidaasay ku jiitamaysaa ama bisha lixaad ha la gaaro ama toddobaad ha la gaaro ama agost ha la gaaro lannu ma jiraan walaal wax didaya ma jiraan oo haddii intaas ay gaarto maxaa dhacaya wax heshiis lagu ahaa maba jirinba marka horeba marka waxaan ku tali lahaa eh, war doorashadan dhibaataa sanadkan jirta fara badan oo dalka dhinaga dhan dhammaantiis ka jirta dhibaatadas waa dhibaato abaareed iyo mid coolaadeed colaad iyo abaar waa musiibo ilaahay subxaana watacaala hanaga qaado marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta ah ilaahay hortiisa kadibna dadka soomaaliyeed hortooda inay dareemaan mas-uuliyadda saaran oo ummaddan ay u naxaan doorashadan jiitamaysa mas-uuliyadda sidoo kale waxay saaran tahay guddiga doorashada iyo maamul goboleedka labadaba in ummaddan dhibaataysan wakhtiga ugu dhow lagu xadido doorasho inayso dhacdo inayso doorashadan janawari dhaafin kulley waa dhaaftay hadda tan bishii decembre waa dhammaatee in aan at least la gaarin dhammaadka janawari ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideyse ku dhici karaan doorasho laysku raacsan yahay dalkan uga dhici kartaa iyadoo weliba wakhtiga la beeqaaminayo aan ku bilaabo cabdiraxmaan xuseen cadow bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan tahay xasan kaafi ani waxay la tahay xalku cad yahay xalku waxa weeye waa dalka doorasho inay ka dhacdo deg dega wey taasoo badbaado u ah ummadda soomaaliyeed taasoo badbaado u ah abaaraha iyo wax ka qabashadooda taasoo badbaado u ah in dagaal sokeya uusan dhicin yaa xalku gacanta ugu jiraa alla ka soke wuxuu gacanta ugu jiraa madaxda dalka oo madaxweynayaasha dowlad goboleedku gacanta ugu jiraa ra-iisul wasaarahu gacanta ugu jiraa madaxweyne cabdulahi maxamed farmaajo wakhtigiisu dhammaaday ayaa xalku gacanta ugu jiraa waxa weeye madaxda waxaa looga baahan yahay marka hadda isku yimaadeen inaysan kala tegin ilaa la helo cidda wixii lagu heshiiyey caqabad ku ah iyo wixii qaban lahaa ani waxaan islahay xalku halkaasuu ku jiraa xalku muxuu yahay ugaas cabdulaahi xalku wuxuu ku iman karaa oo keliya laba qodob kow in la helo bareshar caalami ah oo nimankan hogaamiyaasha ah oo maamul goboleedada inay helaan in la saaro bareshar labo in loo helo dhaqaale caqabada labaad waa dhaqaale in dhaqaale loo helo oo la yidhahdo dhaqaalaha qaata jadwalka maalintaasaa bilaabaysaan maalintaasaan dhammaynaysaan labadaas arrimood baan anugu arkaa in wax lagu xallin karo iyo iyadoo daacad laga noqdo daacad in laga noqdo in doorashadu ay qabsanto intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi qoyste ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaa dhegeystayaal welin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington kalluumaystada xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa dhibaato waxa ay ka haysataa helidda agabyada kalluumaysiga gaar ahaana kuwa lagu keydiyo kalluunka si wax soo saarkooda u noqdo mid miro dhala wasaaradda kalluumaysiga ee jubbaland ayaa waxay sheegtay inay wax ka qaban doonto cabashada kalluumaystada faahfaahinta warkaasi waxaa kisbaayo nooga soo diray wariyaha v o a kisbaayo aadan maxamed salaad kalluumaystada ayaa v o a u sheegay in aysan haysan qalabka ah lagu qabuujiyo kalluunka iyo agabyada kale ee muhiimka u ahay in lagu kalluumaysto jaamac cabdi muuse oo ah guddoomiyaha kalluumaystada xeebta kibooro ee magaalada kismaayo ayaa ka sheekaynaya dhibaatada ugu badan ee kalluumaystada ka haysata xeebaha gobolka jubbada hoose iyo agabyada markaasi ay u baahan yihiin kalluumaysatada jubbaland baanu ka midnahay xagga aan u shaqo tagnaa ma wuxuu raadsanaa irsaq aan u doonana waa meel dheer waxaan aadnaa dhanka jamaame ilaa iyo turdho meel la yidhaahdo adigu weligaa wixii loo gaaraa ma ka shiyaan aadnaa waa masaafo dheer runtii waa masaafo markaannu aadno aanu ku maqnaan karo doontu markay subaxdii baxdo sagaal saacoo kale markay baxdo meter subaxdii aan odhane waxay dhigaysaa shabaagta kow iyo toban galabnimo habeenkaa waa jiidaysaa biyaha sii qaadin subaxdii shan saac la imaan waa dareemi kadhaa afar lix iyo toban saac toddobiyo toban saacadood dooni biyaha ku jidhay ama malay biyaha ku dhex jiray marna inuusan reserve ku imaanayn oo isagoo fresh uusan imaan karin ee uu imaanaya isagoo runtii aan ahayn sidii loogu talagalana dhumay inuu imaanayo waa iska muuqata magaaladaan ka dheerahay ma helo asaasiyaadka kale oo ay magaalada hoose hesho ama suuqa weyn uu helo sida baabuurta ayadu bixiyeen hadda suuqa hoose lagaga shaqaysto sida mootooyinka annagu runtii nasiib umaana helin magaaladiina waa ka dheerrahay kalumaystana waa nahay marka taa cabashaanu ka qabnaa ruuxeeda waxaanuna jeclaan lahayn wasaaradda maxaan ku kalluumaysigu inay arrintaa dib u soo fiiriso reerka boolo sidoo kale qaar ka mid a kalluumaystada xeebaha gobolka ayaa sheegay in dhibaatooyin adag ay ku qabaan qalabka ay ku kalluumaystaan loona baahan yahay in la siiyo agabyo kala duwan oo ay sheegeen in ay muhiim u tahay kalluumaysiga si kalluunka loo soo gaarsiiyo magaalada kismaayo isagoo badqabaa xarabna inti wax noo qabto oo waxlanasheeno firingideerkii oo malayka la geliina iyo bacali iyo lanasiyo iyo gaariyaal lanasiyo malayka mar oo kale naku boloola
haddaba dhibaatooyinkaasi inkastoo ay ka cabanayaan kalluumaystada ayaa waxaa v o a ay wax ka weydiisay cabaas cali ibraahim wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda inta ay jirtay inta hadda ugu dambeysay baa muddooyinkii hadda ugu dambeysay wixii shaqo ah ama howlo ah kalluumaysatada ay u baahan yihiin wax laala wixii na soo gaaro waan u gudbinaynay waan la wadaagaynay waan siinaynay kuwa badda gale iyo kuwa bariga intaba ku ganacsada labadaba markii ugu dambeysay hadda waxaan qaybinay ahayd kaabagalaasyo sida talaagada oo marka doonta ay baxayso konton xaba ayaan qaybinay konton doon ayaan siinay ama konton iskaashitooyinkaas ka mid ah tababaraan siinay talaagadahaasaan siinay si ay u keenaan asagoo fresh ah kalluunka ay usoo gaarsiiyaan magaalada kuwa duuminka badda gala baahidoodii weli ma dhamaystirin kuwa aan la siininaa jiro oo joogo laakiin waan ku tala jirnaa dukumentiga noo yaala hadda kuwa aan la siinin inaan siino talaagado marka ay badda galayaan inkastoo dhowr jeer oo hore ay hay-adaha maxalliga ahi iyo kuwa caalamiga ka howlgala gobolka ay kalluumaystada u qeybiyeen agabyo kala duwan haddana waxaa weli muuqanaya baahiyaha kala duwan ee haysta kalluumaystada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid
axaddii aynu soo dhaafnay dowladda bakistaan waxa ay martigelisay kulan gaar ah oo golaha wasiirrada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka ee loo soo gaabiyo o c i oo lagu gorfeeyey xaaladda afghanistaan afartan sannadood kadib markii dalkaasi qabtay kulan noocan oo kale ah kulankani waxa uu ahaa kii ugu weynaa loo qabta afghanistaan tan iyo intii ay kooxda taalibaan awoodda dalka la wareegtay waxaana xoogga lagu saaray xaaladda bani'aadnimo ee dalkaasi kaaloosan sidii dhaqaalaha loogu dejin lahaa iyo sidii loo meel marin lahaa cilaaqaadka caalamka iyo dowladda taalibaan xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka xuseen ibraahim taha ayaa sheegay ka hor intii aanu kulanku bilaabin inuu rajaynayo in shirkan lagu dardargelin doono dadaalka gargaarka ee bulshada afghanistaan taalibaanna waxay u baahan tahay inuu caalamku aqoonsado dowladooda marka laga yimaado haddaba arrimaha gargaarka ee shirka lagaga wada hadlay ma laga yaabaa in arrinka aqoonsiga taalibaan ay kala hadashay qolyihii ay la kulantay su-aashaasi ayaa weydiiyey cabdifataax xasan yuusuf oo ka faalado arrimaha caalamka deganna magaalada istanbul ee dalka turkiga waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa arrimaha gargaarka oo aada looga hadlay maadaama musiibooyin badan iyo dhibaatooyin badan maalmihii ugu dambeysay aada looga deyrinayay dalka afghanistan sidii loogu sameyn lahaa sanduuq gargaar waxaa aada loo falanqeynaya in lagu soo hadalqaado arrinta xalu raadinta ictiraafka xukuumadda daalibaanku hogaaminayso ee ka jirta afghanistan taas macquul ma ahayn maadaama dalal badan oo reer galbeed ah oo mareenku hogaaminayo oo iyo wadamo kale ku raacsanba ay aaminsanaayeen laba gurub ay u haystaan dadkan xukuumadda hogaaminaya qaar u arkaan inay argagixsan iyo qaar xagjira u arkaan waxaa kaloo jira dalal hor kacayso bakistan iyo shiinuhu oo iyaguna cilaaqaad fiican leh oo wada shaqeyna oo heer ictiraafkan gaarhsanayn laakiin wada shaqeyntooda aada u fiican tahay waxaa kaloo jira xagga amniga turka uu kala shaqeynayo sida xal loogu helila amniga khaasatan maamulka iyo nidaamka dowladnimada marka inta ugu muhiimsana inaa tahay laakiin waxaa kaloo jira shir duceedyo markuu shirku dhammaado wakiilka afghanistan u fadhiya shirka uga soo qayb galay uu la yeeshay wufuudi kasoo qayb gashay oon la shaacin waxyaaba badan oo kasoo baxay marka markaynu eegno intaasuu muhiimaddu ugu badneedahay taalibaan kulankan laba arrimood oo waaweyn ayaa ugu jiray waa inay helaan gargaar iyo in uu furfurmo xidhiirhka ay caalamka la leeyihiin ama inay helaanba aqoonsi si hayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee afghanistan amiir khan mutaqi wafdi ka socotay wadamada maraykanka ingiriiska faransiiska ruushka shiinaha iyo midowda yurub ayaa iyaguna shirka ka qayb galay waxaa haddaba laga filan karaa wadamada reer galbeedka iyo midooda yurub ee kulankan ka qayb galay su-aashaas ayaan weydiiyey maxamed calin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland haddii ay dalabaanku ay wax badan bedesho oo siyaasadeedii sagaashan iyo lixdii iyo labada kun iyo kowdii ay dadka ku ciqaabi jirtay iyo extremisiga ay dhihi jirtay dadku fil ma daawan karaan ma socon karaan hadday dalabaan ogolaato xeerarka caalamiga ah ee xuquul insaanka xeerarka ganacsiga caalamiga ah eh, xeerarka la dagaalanka argixisada hadday sida international community waxyaalaha u dhigayo eh, ay ogolaato axdiyada qaxootiga hadday markaa ay dalabaan xisbiyada badan eh, xuquuqaha muwaadiniinta afghanistan marka waxaad moodaa inay beesha caalamku diyaar u noqonayso ama bariga ha noqoto china iyo russia ama ha noqoto reer galbeedka ha noqoto in eh, wada shaqayn lala yeelan doono Eh, hadday afghanistan ilaa hadda eh, warar ka soo baxay dalabaan ay maalin walba ay u hanjabayaan cabdicaafid caawil ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi idaacaddeenna waa naga intaasi nabadgelyo